qaraxan miino oo khasaare sababa ayaa ka dhacay degmada baardheere ee gobolka gado qaraxa ayaa waxaa lala eegtay mootobajaaj maraysay gudaha degmada baardheere ee gobolka gado gaar ahaan dhinaca waddada aada degmada ceelwaaq isla gobolkaas dad la sheegay inay ahaayeen rakaab oo tiradooda gaaraysay afar ruux ayaa saarnaay halka mid ka mid ah dadkaas uu goobta ku geeriyooday warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu jiro khasaare kale oo ka dhashay qaraxa lala egtay mootobajaajka maraysay degmada baardheere ee gobolka gado iyadoo maamulka halkaas ku sugan ay wadaan howlgallo ay ku baarayaan dadkii ka dambeeyey qaraxaas lala eegtay mootobajaajka